maktabka sakawaadka ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa markii labaad degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxa uu ka qaybiyey sakada xoolaha kuwaasoo loo qaybiyey dadka fuqarada iyo masaakiinta ah ee ku nool degmada saakow iyo tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada degmada xoolo isugu jira ari iyo geel ayaa waxaa la siiyey dadkii masaakiinta ahaa ee loogu talagalay in xoolahan la siiyo qaarkood ayaa waxaa la siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah halka kuwa kalena la siiyey shan neef oo geel ah kadib markii dadkan masaakiinta ah la siiyey xoolaha ayaan codbaahiyaha warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan la dhex qaadnay annagoo wax ka weydiinay dareenkooda iyagoona si isku mid ah u sheegay inay ku faraxsan yihiin xoolahan la siiyey dhanka kalena waxay u duceeyeen walaalihii siiyey xoolahan sakada ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn magacaaga wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu macala cali anigii deegaankayga waxaa waaye tuulo la yihahdo faadamihiiray oo qawowana hoos imaad hadda een halkeed ku sugan tahay markaa degmada saakow haye marka maanta een maktabka sakaawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu qaybinaya zako adi bal kawaran maxaa kugu soo aadoo lagu siiyey maasha allah maasha allah anigii soddon iyo shan neef ari ayaa lay siiyey marka insha allahu bifadlillah ilaah ayaa ku mahadsan uma markaas kadib mujaahidiintan ayaa ku mahadsan marka maanta soddon iyo shan neef ari ayaa lay siiyey aadaan u faraxsanahay bal ka waran marka een xoolahan adi ma dhaqaalaysanaysaa mise een waad iibinaysaa xoolahan waxaan rajaynayaa inaan dhaqaaleeyo oo anigana zake aan bixiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu een ha ka dhawaa warbaahinta islaamiga alfurqaan adoo ninka bilaabasa magaaga cabdiraxmaan musdaf aadan haye cabdiraxmaan een geega meeluu may ku dhihi meelumay ku dhihay ini islaamka ini dadkii oo masaakiinta in kaalmoyeen oo xoolo siiyeen yaa ka oragahay
aad mayl kasi markumaha kii eedol kasi oo hoole soddon iyo shan soddon iyo shan neef oo erin amase geel irin erin ee lakasi dareenka ku waranba maadaama een soddon iyo shan neef oo erin ee geega lakasi ilaahay aan mahadayaan mujaahidiinta baan ka mahadayana ilaahay islaamka nabad iyona tiyo guul ilaahay intiisa ya islaamka ku mahadayaan hoolou marka dhaqaale ku fadahayta mise ini aad gadato fadaas xoolagun dhaqaali ku fadee maganaama ku fadaw ilaahay indhago markun ku waran bahe zakadun zakadii may rajees zakadun zakadiistan hortaana bani aan zaka dhiibe ilaahay ku rajee
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn magacaaga magacayga nuurow dhahir la yidhaahdaa nuurow xageed joogtaa degmada saakow haye markii hore xageed ka imaaday waxaan ka imaaday bagaday bagaday haa waan gartay halkan waxaa ka dhacay geel iyo ari in lagu qaybsaday adi marka maxaa kugu soo aadoo lagu siiyey aniga waxaa ugu soo aaday shan neef oo geel ah kawalaayadina ay ku mahadsan yihiin waan gartay marka intaasa ugu soo aaday shan neef oo geelaa kugu soo aaday xoolaha maxaa kuu qorshaysa marka inaad ku samaysa ma inaa iibsatida mise inaad dhaqaalaysa maya inaan dhaqdaan rabaa haddii ilaahay diido waa dhaqane haa waan gartay inaan dhaqdaan rabaa haye bal dareenkaa ka war marka faraxsanahay aadaa u faraxsan tahay aad oo aad u weyn walaayadaa ku mahadsan haye ilaahay ka sokow walaalihii ku siiyey marka maxaad ugu duceynaysaa walaalihii isiiye inas ilaahay gacantooda tii korraysa ka dhigo gaalana ilaahay hoos mariyos jibiya intaas haye ayaan leeyahay
ilaah xoolaha kuu barakee waxaa si dardar leh guud ahaan walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga socda qaybinta sakada xoolaha kuwaasoo la siinayo dadka fuqarada iyo masaakiinta ah dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale degmada saakow looga qaybiyey sakada xoolaha taasoo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qof oo isugu jirta fuqaro iyo masaakiin